Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku shaqeysta farsamada gacanta. Dhalinyaradan ayaa sameeya taleefoonada, sameecadaha, iyo qasaladaha dharka lagu dhaqdo. Maxamed Cabdi Aadan oo ka mid ah dhalinyarada ayaa nolosha reerkiisa ka maareeya xirfaddan, ayaa Radio Berula uga warramay waxyaabaha ku kalifay inuu ka shaqeeyo xirfaddan.
Bismillahi Raxmaani Raxiim waxaan ka shaqeeyaa technical ama farsamada gacanta waxaa ka mid ah farsamada gacanta waxaa ka mid ah mobile repairing ama dayactirka moobeelada iyo qasidda qasaaladaha sameynta qasaaladaha sidoo kale makiinadaha waxaa kaloo ka mid ah raadiyoga si loo dayactira waxyaabo badanaa ka mid farsamada moob- gacanta dhan waa wada qabanaa
Maxaa kuugu dhiirigeliyey inaad ka shaqeyso shaqadan farsamada gacanta?
walaahi waxaa ugu dhiirigeliyey markaan arkay eh, dhalinyarta soomaaliyeed inay jaamacada markay kusoo qalin jibiyaan shaqalaan iyo duruufo kala gedisan qofka hadda jaamacada kusoo qalin jibiyo waalidka intaasuu wax soo baraay oo wuxuu ugu fadhiyaa inay beri jaamacad markuu qalin jibiyo inuu fadhiisto oo shaqeeyo marka ardayda badanaa dha- jaac- jaamacada kusoo qalin jibiyana waxay u badan yihiin xafiis aan ka- aan fadhiisto marka xafiisna hore lagama helaayo warka waxaan ku dardaarmi lahaa ardayda badanaa jaamacadaha kusoo wada qalin jibiso inay kow shaqo hadday waayaan gacantooda ku tashtaan xirfad ay raadiyaan si berri ay dadkooda u anfacaan ayagana isku anfacaan fast
Imise sano ayaad ka shaqeyneysaa farsamadan gacanta?
walaahi waxaan ka shaqeynayaa three years ama saddex sano
Noloshaada ma ka maareysaa farsamada gacanta?
haa maasha allah nolosheeda waa ka maareeyaa sidoo kale nolosha familigeyga waa ka maareeyaa maasha allah alxamdulilah haa maasha allah waxaan ka deberaa family iyo caruur ayaan ka deberaa sidoo kale anna waa iska deberaa nin dhalinyaro ahay internetka iyo shoobi shoobinkeyga alxamdulilah waa iska deberaa Maxaa baaquud aa u direysaa dhalinyarada shaqo la'aanta ah ee ku nool magaalada Beledweyne?
Eh, dhalinyarta soo wax baratay intaasoo sano wax soo baranaysay badanaa waxaan dhihi lahaay inay horta dhabar adeeg sameeyaan khaasatan dhalinyarta reer hiiraan go- eh, magaalo madaxda balaweyn waxaan baaq u diri lahaay inay isdhiirigeliyaan nin walbaba jaamacadan soo qalin jibi baakadda inuu boorsada geshanin uu soo baxsado oo xirfad ku darsado xirfad inuu ku darsado saasoo kale dardaarman lahaa berri waxaa abuurta ayaa berri dambe goosana dowlaheer